efesos cutubka saddexaad sababtaas daraaddeed anigoo bawlos ah waxaan ciise masiix maxbuus ugu ahay idinka oo ah dad aan yuhuud ahayn aawadiin hubaal waxaad maqasheen wakiilnimada nimcada ilaah oo la iigu kiin dhiibey iyo sida qarsoodigii la iigu ogaysiiyey wixii la ii muujiyey sidii aan mar hore dhowr eray idiinku soo qoray markaad akhridaan waxaad ogaan karaysaan garashadayda xagga qarsoodiga masiixa kaas oo aan qarniyadii kale loogu ogaysiin bini'aadmiga sida haatan ruuxu ugu muujiyey rasuulladiisa iyo nebiyadiisa quduuska ah taas waxaa weeyaan in haatan dadka aan yuhuudda ahayn ay yihiin kuwo wax inala dhaxla oo aan isku jidnahay oo ay inagula qayb qaataan ballankii ciise masiix xagga injiilka kaas oo aniga layga dhigay mididin sida ay tahay hadiyadda nimcada ilaah oo lay siiyey sida ay tahay shaqaynka xooggiisu aniga oo quduusiinta oo dhan ugu liita waxaa nimcadan la ii siiyey inaan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiyo hodantinimada masiixa oo aan la baari karin iyo inaan dadka oo dhan garansiiyo waxay tahay talogelidda qarsoodigii weligiis ku qarsoonaa ilaaha ah kan wax walba abuuray sababtuna waxaa weeyaan in haatan madaxda iyo kuwa amarka leh oo ku jira meelaha jannada kiniisadda lagu ogaysiiyo xigmadda ilaah oo badan oo kala ceeceenka ah sida uu yahay qasdiga weligiis ah oo isagu ku qasdiyey rabbigeenna ciise masiix kaas oo aynu ku leennahay dhiiranaan oo aynu isku halleen ugu geli karno xagga rumaysadka aynu isaga rumaysan nahay sidaas daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaynaan ku qalbi jebin dhibaatooyinkayga aan daraaddiin u maray waayo taasu waa idiin ammaan sababtaas daraaddeed waxaan ugu jilba joogsadaa aabbaha hortiisa kaas oo magiciisa lagu magacaabay reerka oo dhan inta jannada ku jirta iyo inta dhulka joogtaba in sida hodantinimada ammaantiisu ay tahay uu idiin siiyo itaal aad ruuxiisa kaga xoogaysataan xagga gudihiinna iyo in masiixu qalbiyadiinna degganaado xagga rumaysadka inaad jacayl xidid iyo aasaas ku yeelataan iyo inaad u xoogaysataan si aad quduusiinta oo dhan ula garataan waxa ay yihiin ballaadhka iyo dheerarka iyo kor u dheeridda iyo hoos u dheeridda iyo inaad ogaataan jacaylka masiixa oo aqoonta dhaafa si ay idiinku buuxsanto ilaah buuxnaantiisa oo dhammu haddaba kan awooda inuu inoo sameeyo wax aad iyo aad uga sii badan waxa aynu weyddiisanno ama ku fikirno oo dhan sida uu yahay xoogga inaga dhex shaqeeya isaga ammaanu ha ugu ahaato kiniisadda iyo ciise masiixba tan iyo qarniyada oo dhan iyo weligiis iyo weligiisba aamiin